ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa saddex iyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo arbaca ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqeymaha jiidda khaza oo galay maalinkii boqol iyo siddeetanaad oo xiriir ah in ka badan lixdan gaadiid ah oo lagu gubay koonfurta caasimadda dalka sweden taliya ku-xigeenka ciidamada badda ee ruushka oo safar ku tegay dekadda musawac ee dalka eritereya sharikado badan oo ka howlgala dalka sweden oo shaqo joojin ku dhawaaqay kadib markii uu khasaare xoogan soo wajahay iyo xalqada labaatanaad taxanaha generaaladii jihaadka ee rasuulka salaallahu calayhi wasalam qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqeymaha jiidda khaza ayaa galay maalinkii boqol iyo siddeetanaad oo xiriir ah waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan beder waxaa maalinkii boqol iyo siddeetanaad oo xidhiidha soconaya dagaalka iyo duqiimaha yuhuudda ee jiida khaza iyadoo ay ciidamada saynada yuhuudda fuliyeen duqiimo xoogan oo ka dhanna muslimiinta reer khaza duqiimo dhacay saacadii lasoo dhaafay waxaa ku shiiday dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale waadu badan dhanka kale kooxaha wax iska caabinta reer falastiin garabyadooda kala duwan ayaa waxay fuliyeen dagaallo xoogan oo lagu beegsaday ciidamada cadowga sahaynada dagaalla saacadii tegay ka dhacay khaza ayaana lagu dilay askar badan oo yuhuud ah halka lagu dhaawacay kuwo kale waadu badan aan ku horeyna duqiimaha waxay saacadii lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda duqeyn xoogan oo xagga cirkaa ka geysteen magaalada deelilbalax ee waqooyiga qidaaca khaza gaar ahaan mandiqada abuucijiin waxaana halkaa ku shiiday dad badan oo maati ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo badan sida laga soo xiganaya wariyaasha iyo goobjoogayaasha ku sugan gudaha magaalada duqeymo isxigxiga ayaa waxay sidoo kale ka dhaceen magaalada kanyonis ee koonfurta marinka khaza duqeymahan ayaana beegsaday goobaha danta guud ee bulshada oo ay ka mid yihiin suuqyada masaajidda iyo madaarista khasaare kala duwan ayaana ka dhashay duqeymahan cadootooye ay yuhuuddu ka geysteen magaalada khanyonis magaalada rafax ayana waxa ay ka fuliyeen yuhuudda duqeyn ay ku shiideen sagaal ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale duqeyntan ayaana si gaara u bartilmaameysatay guri ay deganaayeen qoys shacab ah islamarkaana ka mid ah barakacayaasha reer khaza war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee jiida khaza waxaa lagu sheegay in ay ciidamada yuhuudda ku kiceen saacadii lasoo dhaafay toddoba xasuuq oo kala duwan kuwaasoo ay ka geysteen deegaanada kala duwan ee qidaaca waxaana xasuuqyadaasi ku shiiday in ka badan toddobaatan iyo kow ruux halkii ay ku dhaawacmeen boqol iyo laba kale muqayimka naasir ee bartamaha qidaaca khaza waxaa yuhuudda duqin la eegteen guri dabaq ah oo ka koobnaa dhowr biyaano waxaana halkaa ku shiiday lix ruux oo falastiiniyiin ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale geysta kala dagaalyahanada wax iska caabinta reer falastiin garabyadooda kala duwan ayaa waxay saacadihii tegay dagaallo xoogan waan waxba laysku reeban la galeen ciidamada yahuudda ee dulmiga ku yimid magaalada ghaza duqiimahana u geysanaya dumarka iyo carruurta reer falastiin waxayna yahuudda dagaaladaasi kala kulmeen jab xoogan gaari cagaf cagaf ah nuuciisun iyo aydii sagaalaya kooxaha wax iska caabinta reer falastiin la dhicin gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana halkaa ku gubtay gaariga dhimasho iyo dhaawac ayna u qaybsameen wixii askar ee saarnaa gaariga kana mid ahaa daalimiintii yahuudda ee dulmiga ku yimid marinka ghaza weerarkan ayaana si gaara kaga dhacay bariga deynilbalaax goob isku imaatinna islamarkaana ku taala koonfur galbeed magaalada ghaza oo ay ku sugnaayeen ciidamada yahuudda ayay guuto ka tirsan kooxaha wax iska caabinta reer falastiin ku garaaceen hoobiye waxaana halkaas yahuudda ku gaariyay khasaare xoogan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac sidii ay sheegatay muqaawamada saldhigay ciidamada yahuudda kaga sugnaayeen qidaaca ghaza ayay muqaamadu la dhiceen qoriga arbijiga waxaana halkaas khasaare xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka yahuudda ee ku sugnaa saldhiga
رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed sheekh cali ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada maantaan idinkugu soo diyaarinay waxaa ka mid ah in ka badan lixdan gaadiid ah ayaa lagu gubay koonfurta caasimada sweden wararka ka imaanaya waddanka sweden ayaa ku waramaya in gaadiid noocyo kala duwan leh lagu gubay xaafad lagu magacaabo verbreng oo ku taala koonfurta magaalada stockholm ee caasimada waddanka sweden war ka soo baxay booliska ayaa lagu sheegay inay arkeen laamaha ammaanka gaadiid aad u badan oo gaaraya lixdan oo dhammaantooda wada gubanaya falkan ayaa dhacay laba habeen ka hor waxaana goobta tagay booliiska ugu tagay lixdan gaari oo dab la qabadsiiyey afhayeen u hadlay booliiska stockholm oo la hadlay warbaahinta ayaa xusay inay wadaan baaritaano ku saabsan debka iyo waxaa sababay debkan khasaaraha badan dheliyey wadamada reer galbeedka waxaa marar badan kusoo laabtay musiibooyin rabbaani ah oo allah ku salladay maadaama ay wadamada caalamul islaami ku duuleen ama garab siinayaan oo ay taakulaynayaan calooshadu shaqaystayaasha ka dhisan dunida kuwaasoo layn iyo barakicin ku haya muslimiinta geeska kala taliya xigeenka ciidamada badda ee ruushka oo safar ku tagay dekeda musawa ee dalka eritreya taliya xigeenka ciidamada badda ee ruushka valadimir mastanof iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa ka degay dekeda eritreya ee musawa sida ay qortay wakaalada wararkaee ruushka ee tasas booqashadan ayaa lagu sheegay inay qayb ka tahay xiriirka soddonaad ee ruushka iyo eritreya wafdigan ruushka waxaa soo dhoweeyey taliyaha ciidamada eritreya genaraal filibos woldoyones iyo iyo komishoneerka dhaqanka iyo ciyaaraha ee mazetekle bishiina dhaaftay ayaa maraakiib dagaal raashiyaan ee ku xidheen dekeda musawa taas oo noqonaysa markii ugu horreysay oo taariikhda casriga ah oo maraakiib dalkiisa leeyihiin ay ku xidhaan dekeda eritreya markabka marshaal shobosnaga v ayaa ahaa gaadiidka badda ee ka gudbay gacanka baabulmandab islamarkaana ku xidhay dekeda musawa tan ayaa imaanaysa xilli xuutiyiinta yemen ay sheegeen inay magangelinayaan gaadiidka laga leeyahay dalalka ruushka iyo shiinaha eritreya oo muddo dheer saarneed cunuqabateen reer galbeedka ayaa hadda u muuqata mid dabarkaas jebisay kadib markii abiy axmed uu heshiis nabadeed iyo xalwaare la gaaray xukuumadda asmara laba kun sideed iyo tobankii dhanka kale ruushka oo hadda galaangal xoogan ka sameeyey afrika ayaa saldhigiisa koowaad geeska afrika noqon kara eritreya ugu dambeyntii shirkadaha ka shaqeeya dalka sweden ayaa khasaare xoogan soo gaaray sanadkan laba kun afar iyo labaatanka bilowgiisa shirkadaha ka shaqeeya waddanka sweden ayaa khasaaray kumanaan kun sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay shirkad lagu magacaabo s n o oo laga leeyahay waddanka sweden oo iyadan ka mid ah shirkadaha khasaaray tirakoobka ayaa lagu yidhi ku dhowaad laba kun toddoba boqol afar iyo siddeetan shirkadood ayaa khasaaray bilowgii sanadkan ama saddexdii bilood ee lasoo dhaafay waana boqolkiiba sagaal iyo konton marka loo barbardhigo tirada sanadkii hore bishii maaj oo keliya waxaa albaabada loo laabay shirkado gaaraya ilaa iyo siddeed boqol iyo saddex saddex iyo afartan boqolkiiba waa saddexdii bilood ee aynu soo dhaafinay oo keliya shirkadaha ayaa iskugu jira kuwa waaweyn iyo kuwo yaryar ah waxayna saameyn ku yeesheen markii ay meesha ka baxeen guud ahaan waddanka sweden gaar ahaan shaqaalihii ka shaqaynaya shirkadahaas shirkadahan uu khasaaraha ku habsaday ayaa loo sabaynayaa dhaqaaleyari soo food saartay dalka sweden ee dhaca qaaradda yurub ayaa la daaladhacaya dhaqaale daro baahsan
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan saxaabadu waa jiil fariid ah oo aan iyagoo kale marnaba aanay dhicin in dunida lagu arko dad meelo qaar ka shaabaha mooye waxay ahaayeen haliyeeyo garab istaagay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu geeriyoodayna xambaaray ammaanada ah in xaqa la gaarsiiyo dunida iyagoo sita kitaab wax xanuuniye iyo seef u gargaarta tobanan ka mid a saxaabadaas waxay ahaayeen hogaamiyaal ciidan iyo maamul intii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam noolaa ayuuna mas-uuliyadda ku aaminay taas oo muujinaysa mansiladda saraysa iyo makaanada muuqata ay kaga soocmeen asaagooda halyeeyada aanu maanta idiin wadno siiradooda waa laba haliyey oo mid ka mid ahaa ugaasyadii carbeed ee ku tilmaamna caqliga isagoo ka digtoon diinta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayuu soo galay maka laakiin wuxuu ka laabtay halkaasi isagoo muslim ah haddaba waa iyo labada saxaabi xalqada labaatanaad ee jenaraalada jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa halkan ka sii ambaqaadaya walaalkeen muxsin xasan
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم أتفلق صياجي إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم أتفلق صياجي إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد غادر الطفيل منازل قومه في تهامه متوجها الى مكه ورح الصراع دائره بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش كل يريد ان يكسب لنفسه الانصار ويجتذب لحزبه الاعوان فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لربه وسلاحه الايمان والحق وكفار قريش يقاومون دعوته بكل سلاح ويصدون الناس عنه بكل وسيله ووجد الطفيل نفسه يدخل في هذه المعركه على اي غير اهبه ولا استعداد يخوض غمارها من غير قصد فهو لم يقدم الى مكه لهذا الغرض ولا خطر له امر محمد وقريش قبل ذلك على بال ومن هنا كانت للطفيل بن عمرو مع هذا الصراع حكايه لا تنسى فلنستمع اليها فانها من غرائب القصص
الطفيل بن عمر الدوسي wuxuu ahaa dadkii islaamay intii uu nebiga sala allahu calayhi wasalam ka soo hijroon magaalada makka wuxuuna ahaa nin gobeed gabyaa ah kuna ammaannaa martisoorka markii uu soo gaaray magaalada makka ayaa gaaladii qureysheed waxay u sheegeen inuu iska ilaaliyo nebi moxamed uuna yahay saaxir kala geeya ninka iyo aabbihii warkiisana uu dhadhan leeyahay oo uu sixir wato tani waxay saamaysay qalbiga adtufayl horaantii dhagaha ayuu suuf gashtay si aanu u maqlin warka nebiga sala allahu calayhi wasalam markii uu kacbada soo galay ayuu arkay nebiga oo taagan islamarkaana tukanaya wuxuu tufayl niyadda iska yidhi waxaad tahay qof caqli badan oo gabyaa ah oo kala fahmi kara hadalka wanaagsan iyo kan xun mana jiro wax kuu diidaya inaad maqasho warka ninkan haddii warkiisu wanaagsan yahayna aad qaadato haddii uu xun yahayna aad iskaga tagto markii uu nebiga sala allahu calayhi wasalam ka baxay kacbada oo u aaday gurigiisa waxaa ka daba tegey tufayl oo u sheegay waxa dhexmaray isaga iyo quraysh heer uu gaaray inuu dhagaha suuf gashto si aanu u maqlin warka nebiga sala allahu calayhi wasalam uuna xilligan u baahan yahay inuu ogaado xaalka moxamed sala allahu calayhi wasalam halkaas ayuu tufayl binu camr addawsi ku islaamay isagoo daaci ah ayuuna tolkiisa ku laabtay si uu ugu yeero diinta islaamka allahna wuxuu u yeelay calaamad ah iftiin ka baxaya waxaana lagu naaneysi jiray diinuur durbaba markii uu tegey wuxuu diinta islaamka u bandhigay xigtadii u dhoweyd waxaana warkiisa qaatay oo diinta islaamka soo galay aabbihiis iyo xaaska adtufayl iyo sidoo kale saxaabiga jaliilka ah ee abuu hurayra radia allahu canh tufayl iyo abuu hurayra oo wada socda ayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalama ugu yimid makka ka hor inta aanu hijroon wuxuuna tufayl nebiga u sheegay in reer dows ay diinta islaamka diideen zinadana ay ku dhex baahday sidaasi darteed ay mudan yihiin inuu habaaro laakiin nebiga sala allahu calayhi wasalama ayaa reer dows allah u weydiiyey inuu hanuuniyo dufaylna wuxuu ku waaniyey inuu diinta ugu yeero dadka dabacsanaan iyo rifqina u muujiyo halkaasi ayuu dacwada ka waday adtufayl nebigana madiina ayuu u soo hijrooday wuxuuna islaamka yeeshay awood iyo difaac ghasawaad badan oo ay ka mid yihiin beder uxud iyo alkhandaq ayaana dhacay waxaa xilli ay ku beegan tahay khaswadii khaybar magaalada madiina soo gaaray wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay saxaabiga adtufayl binu camr addawsi muslimiinta ayayna la qaybsadeen khanaa'imtii khaybar ee barakeysneed khaybar kadib wuxuu adtufayl xaadiray cumratulqadaa oo ay saxaabada iyo nebiga sanadkii toddobaad ee hijiriyada ku tageen makka halka uu sidoo kale ka qayb galay furashadii makkah ee sanadkii sideedaad ee hijiriyada kadib guushii xunayn wuxuu adtufayl bin camr aaday sanam lagu magacaabo dilkafayn oo ay caabudi jireen reer camr binu xamaama dab ayuuna qabadsiiyey dad badan oo caabudi jiray sanamkan una maleynayay inuu leeyahay awood wax iska difaaci karta ayaa markii ay arkeen isagoo holcaya waxay soo galeen diinta islaamka maalinkaas ayaana guryihii reer dows ugu dambeysay wax shirki ah isagoo hogaaminaya afar boqol oo ka mid ah tolkiisa ayuu adtufayl binu camr addawsi ku soo laabtay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuuna ka qayb galay go'doomintii magaalada addaa'if markii uu nebiga sala allahu calayhi wasalama geeriyooday carab badanna ay ridowday wuxuu tufayl ka mid noqday saxaabadii qaaday raayada la dagaalanka murtadiinta dagaallo malaaxim ah ayuuna saxaabigan ka qayb galay isagoo askari ah macrakadii alyamaama ee ay muslimiintu la galeen dajaalkii nebinimada sheegtay ee musaylamatulkadaab ayuu adtufayl xaadiray isagoo uu wehelinayo wiil uu dhalay oo lagu magacaabo camr intii lagu wajahnaa macrakadii alyamaama ayuu adtufayl arkay riyo ah isagoo madax xiran afkiina uu shimbir ka baxaayo waxaana uu ku awilay madax xirnida inay tahay madaxiisa oo la gooyo shimbirka afkii ka baxayna wuxuu ku awilay ruuxdiisa oo jidhkiisa ka baxaysa sidaasi ayay noqotay dagaal adag oo u galay tufayl kadib wuxuu allah ku arsaaqay alshahaadatu fii sabiili illaah allaha ka raali noqdo في سبيل الله ما لاقيت في رحلتي الخلد وما سوف ألاقي سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي في سبيل الله ما لاقيت مضوا يشربون الموت كأسا شهية ولو أن طعم الموت مستثقل مر أبوا أن يعيشوا كالعبيد بعالم تحكم فيه الظلم واستحكم الكفر فليست تطيق الضيم نفس أبية ولا يقبل الإذلال في دينه حر فراقي فلنا حق فمن ينكرني وهو في دمعي وسهدي واشتياقي سوف تهدي نار جرحي إخوتي وأعير الأنجم الوسن احتراقي فلنا حق فمن ينكرني وهو في دمعي وسهدي sacad binu zayd binu maalik al awsi waa ansaari ka soo jeeda magaalada madiina ee ah daartii hijrada iyo dowladnimada hooyadiina waxaa lagu magacaabaa camrata bintu mascuud waxayna ka mid ahayd haweenkii baycada la galay nebiga sala allahu calayhi wasalam halka walaashii ummu nayaar bintu zayd ee iyadana sidoo kale ka mid ahayd haweenkii baycada la galay suubanaha wuxuu sacad binu zayd ka mid ahaa toddobaatankii reer ansaareed ee rasuulka sala allahu calayhi wasalama la galay baycadii alcaqaba ee labaad markii uu nebiga sala allahu calayhi wasalama u soo hijrooday madiina wuxuu sacad la walaaleeyey saxaabiga camr binu suraaqa radia allahu canhum bishii ramadaan sanadkii labaad ee hijriyada waxaa dhacay khaswadii weyneed ee beder sacad binu zayd ayaa ka mid noqday wiilashii ansaareed ee xaadiray khaswadaas iyagoo ka barbardagaalamaya nebiga oofinayana ballankii ahaa inay difaacayaan khaswadii uxud ee dhacday sanadkii saddexaad ee hijriyada bishii shawaal wuxuu sacad ka mid ahaa haliyeeyadii mar kale xaadiray macrakadan iyagoo difaacaya kelimada allah kana hortegaya gulufka gaaladii quraysh khaswatulmuraysiic ee dhacday bishii shacbaan sanadkii shanaad ee hijriyada wuxuu sacad isagoo faaris ah goobjoog ahaa khaswadan sidoo kale wuxuu goobjoog ahaa khasawaadkii bani qurayda iyo dilqirad isagoo khaswadan dambe ahaa mas-uulka fardoolayda muslimiinta sacad binu zayd oo ka sheekeeyey khaswadii dilqirad ayaa tilmaamay in isagoo guriga jooga uu maqlay qayladhaanta ah in dagaal loo soo baxo markiibana wuxuu isku boobay cambuurbireedkiisa isagoo soo qaatay seeftiisa kuna soo dhacay faras u diyaarsanaa jihaadka markii uu nebiga sala allahu calayhi wasalama u yimid ayuu rasuulka wuxuu sacad binu zayd ku amray inuu dhaqaaqo amiirna u noqdo ciidamada fardoolayda muslimiinta khaswada dilqirad ayaa timid kadib markii mushrikiinta ay dhaceen geel ay muslimiintu lahaayeen markii ay soo gaartay in geelii la dhacay ayayna muslimiintu ka baxeen magaalada madiina iyagoo ku raad jooga mushrikiintii bililqada geystay khaswatulxudaybiyah oo dhacday bishii dulqacidah sannadkii lixaad ee hijriyada wuxuu sacad binu zayd ka mid ahaa fardoolayda muslimiinta riwaayaadka qaarna waxay tilmaamaan inuu ahaa amiirka guuto fardooley ah oo ka kooban labaatan nin taasoo uu rasuulka sahan ahaan u diray markii ay muslimiintu furteen maka wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalama diray fardooley uu amiir oga dhigay halyeegan saxaabiga ah ee sacad binu zayd kaasoo loo igmaday inuu soo burburiyo sanamka mannaat ee ay mushrikiintii carbeed caabudi jireen isagoo hogaaminaya ciidankiisa labaatanka saxaabi ah ayuu sacad binu zayd al ashhali aaday deegaanka almushallal oo ah halka uu ku yaallo wayna soo burburiyeen tan iyo markii uu islaamay wuxuu sacad binu zayd al ashhali noolashiisa u huray jihaadka isagoo faafinaya oo difaacaya towxiidka khasawaadkii uu xaadiray iyo saraayaadkii uu hogaamiyey ama qaybta ka ahaa ayaana oga markhaati kacay kartida iyo hufnaanta uu ku tilmaamnaa taariikhdu may diiwaangelin xilliga uu dhashay iyo xitaa wakhtiga uu geeriyooday waxaana sharaf ugu filan inuu ahaa haliyey saxaabi ah oo ka soo jeeda qoys ansaareed wakhtigiisana u huray difaaca towxiidka iyo dhowritaanka suubanaha sala allahu calayhi wasalam
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصياتي لأتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات
بمناسبة الحديث عن سورة الأنفال وبعيدا عن التعليق على الآيات آية آية هناك معنى من المعاني التي ينبغي الوقوف عندها وهو كون القرآن ينزل على الأحداث وكون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتلقون القرآن مرتبطا بالحدث وحتى لو لم يكن مرتبطا بحدث معين فهو مرتبط بوقت وبحال يناسب حالهم فينزل الله سبحانه وتعالى من الآيات ما يناسب مع طبيعة سير المسلمين في تلك المرحلة حتى انك تجد احدهم يعبر التعبير التالي ما بين اسلامنا وبين ان عاتبنا الله بهذه الايه الا اربع سنين
الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد لا ليس نرضى أينا نو من قريب أو بعيد أو يستهين بهم ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت